xaafada qalax ee magaalada hargeysa ayaa weel laga doonto markii inka horeysay saldhig booliis oo bulshada xaafada seyti iyo si eedeanka baahanaayeen iyo oonay sheegeen intaan waalwiinyo ku bedeli doonto ammaanka xaafadda shiidda kow kuwayba ku hadalay maayarka magaalada hargeysa abdikariin axmed mooge uusoona sheegay in dadka xaafadda in marar badan yo ku edsadeen in saldhig xaafadu laku hirgeli waana anka dambeyna laku hirgeli dadkan degan ah xaafadda qalax in badan bay ka cabanayeen saldhig la-aan in badan bay madaxdooda tifiyada kala soo hadleen alxamdulilah in ilaahay noo suuro geliyey inaynu saaka dhagax dhigno halkii saldhiga noqonaysay oo deg degna u bilaabmaysa waxaanu ilaahay ka rajeynaa marka saldhigani dhammaado in ammaanka xaafaddani uu sugmo oo qofka shicibkiina markaa uu helo bilays amnigiisana ilaaliya haddii isaga dembi laga galo oo uu cid kale ka cabanayana uu uga dacwoodo oo markaa laamaha sharciga iyo maxkamadaha markaa qofkii loo gudbiyo si waafaqsan sharciga iyo xeerarka qaranka waxaa kaloo iyaduna runtii ilaahay anu waxamdi naqaynaa waddankan dhulku iskaba qaaliga yahay in halkii loogu talagalay saldhigu ay noo bannaan tahay oo xaafadda dhexdeedana ay tahay markaa waxaynu ku baarigaynaa ilaahayna ka baryaynaa ilaahay inoo dhammaystiro saldhigunya wayba nagday kiinka horeeyay xaafadda lakudhisa wayna walbadan isuku bedeli doone ammaanka xaafadda